magacaga walaalle waxaa la yidhahdaa salaad saalax siciid waxaannu ka soo hayaanay sanaag soona ceergaabo marka meesha waxaannu keennay waxoogaa adhaya baannu keennay waxna jidkuu ku baxay waxna xaggiibuu ku baxay waxoogaayo adhaya baannu meesha keennay geelashii iyo maatadii gaadiidkii ay dhaansan jireen wixiiba waxaannu kaga nimid dalkii marka dee halkan haddaannu nimina xooluhu waa daaqeen wixii aannu keennay waa daaqeen dadku waa ku biyola'yahay waa ku raashinla'yahay waa ku biyola'yahay waayahay dadkii laftooda ayaad waxaa sheegtay inay biila'aan iyo raashinla'aan meesha ku hayso xoolihiina ay xoogaa yaroo caleen ah ay heleen awal xoolihii ayaa wax la'aa dadkiibaa wax iska heli jiray haddana xoolihii baa daaq yar helay oo dadkiibaa waana weli waxba helin maxaa isbedelo marka idiin yimi walaalle xoolihii daaq bay heleen xooluhu waana caato aan wax mac lahayn wax laga cuno male wax saylad la geeyo male wax laga qasho male raashinno ma leha oo haddii badankeeda wixii uu dadku la yinyimi oo waddankiisii iyo qooninkiisii iyo baqaaradiisii uu ka soo qaateenoo waa ka dhammaadeen gaadiid uu ku doontona male dadku xaaladdiisu waa xun tahay hadday baad tahay iyo hadday biyo tahayba laakiin xooluhu waa daaqayaan wixii meesha la keenay weli way daaqayaan marka loo fiiriyo dhinaca abaaraha aad ka soo hayaanteen xooluhu inta badan dadka xooluhu ma ka la'deen mise xoolihii waxbay la soo gaareen dhulkan xooluhu anigu kuwii aan kuwaan anigu watay marka afar meelood laga dhigo meel baan wataa iminka afar meelood marka laga dhigo meel ahaan baan wataa intii saddexdii meelooda kale way baxeen geelina geelina isagoo kala badhan oo badhna baxay badhna nool yahay ayaa waddankii kaga soo tegi hayaankii ma joogsaday mise weli waa socdaa weli waa soconayaayoo qofkii meeshii ku hadhay haddii kontonu hadhay ninkii saddexda boqol konton hadduu hadhay kontonkiida waa soo qaadaya lacaydh buu ka baqayaa dee waa soo sidaan dadna waa ku maqan yahay waayey ma og tahay waxay ku raraanba oo qarash waayey ama shidaal waayey ama dee wax taakuleeye waayeyna waa haddii xooluhu ay abaar la tiicayaan oo aysan naf lahayn haddana rar loogu soo daro soo adinka maydan dilin dee tay joogeen tay joogeen dee walaalle waanay ku noolaanayn oo mid wax kaga hadhayaan ma ahayn laakiin tan wixii jidka ku soo baxay mooye wixii kale way noolaanayaanoo waa daaqayaan neefka jidka ku soo baxay muraad loomale laakiin neefkii nolol ku soo gaadhay kaa waa lagu xisaabtamay waana la tirsada waa yahay daaqa haddii aad fiiriso iyo roobka dhulkan ka da'ay ma isleedahay dadka soo hayaama waa ku filan yahay maya walaalle dadka haddeer wallaahi waa antaradhaaf buu noqday dadka antaradhaaf buu noqday geedihiina madaxii waa laga goostay oo cusubkii waa laga laastay yeelkadeedee hadda anigu kii ayla soo hadlay soo waca waxaan leeyahay soo qaad haku meeshii wax kasta ha kuu yimaadeena soo rar ha ku negayni oo qof walba waxaad leedahay ka soo kaca dhulka adiga waxaad ka timid deegaanka dhanka ceedhigaabo ee gobolka sanaag inta badan dadkaad halkaa ugu timi meelo kala duwan ayay ka yimaadeen gobolladee ugu badan dee gobolladaba horta si fiican uma kala aqaano aan haa anigu sanaag baan horta deegaankaygu weeye iyadaanna kaba aqaanaa si fiican uga aqaana laakiin gobolka sool waa lalahaa nugaal meel kasta dadku toddoba luuqadood buu ku kala hadlay markuu somalilan dhankeeda dad badan ma ka yimaade dad badan baa ka yimi dad badan baa ka yimi oo jooga oo haddii badankeeda leeyahay iska gebigoodba iska qaxoontiya qaar baa biyaa dusha kaga dhaansada halka waa hagaag ugu dambayn marka aad fiiriso dadka soo wada hayaamay halkan isugu yimid gacan intee la-eg ayay ka heleen hay-adaha samafalka maamulka dowladda puntland dadka kale culummada hadda wax la sheegaya biyodhaaminta iyo ururinta dhaqaalaha dadka tabaalaysan ee soo hayaamay iyada lafteeda u gurmanaysa wax midin soo gaareen walaalle kolley annagu meel baannu degannahayo wax biyo ah iyo wax haayad dhankeed ka socda oo aannu aragnayba ma jirto culummada iyo dadka weli adinku ma wakti dhow waad soo gaarteen maye muddaannu hadda joognay muddaannu hadda joognay waxaan joognay shan ilaa ilaa waxaannu joognay shan iyo labaatan casho meelahaasaannu deganayn shan iyo labaatankaa casho dadka idinka horreeya ma idiin sheegeen in wax la soo gaarsiiyey haa dad baa jira dad baa yidhi waxbaa kolley naloo qaybqaybiyey mar raashino iyo haddii badankeedi waxbaa nala siiyey bustayaal iyo waxbaa naloo keencid kormeer idinkugu timi safarkan ka hor ma jirtaa oo idinsoo indhaindhaysay xaaladdiinna maya anigu kolle magaalada intii aan joogay anigoo aan maqal haddii aan la iman magaalada intaan joogay ma arag aan wax kormeer noogu yimi aad baad u mahadsantahay adeer adigoo magacaaga iigu horumarinaya halkee baad xoolaha kala soo hayaantay magacayga waxaa la yidhaha axmed siciid axmed xoolahana sanaag baan kala soo hayaamay sanaag ka dhinacee sanaag aaggaa haylan xoolihii dee xoolo dhintay bay ahaayeen naq bay yimaadeen waana ku liibaaneen waxyaalaha aanu keennayna wax yaryar bay ahaayeen xoolo yaryar xoolo caata ah hoola caataa awalna abaari dhammaystay baanu keennay wixii yimi waa kulli baanu barwaaqay ka heleen waa gartay biyo ma heleen adinkuse baad ma hesheen iyo hooy iyo soo dhoweyn ilaa awal deegaankaagaa deganayde waxaanu helay soo dhoweyn af baanu helay af waa soo dhoweyn waa helay waxaana lagu soo dhoweeyey gacno furan baana lagu soo dhoweeyey laakiin wax taageero ah oo aan taa ilaahay ahayn ma helin noocay u tahay soonna hadday biyo tahay iyo hadday baa tahay midna ma helin waxaa la sheegay xooluhu inay wax yaroo daaqa heleen balse dad balse dadkii aysan cunno helin hooy helin biyana helin xoolihiina aan xataa wili inta badan la waraabin ka war arrintaa hoolaa lama waraabin daaqna waa heleen waana liibaaneen dadkuse dee taageero taa ilaahay maahay oo daaqa a maahay taageero kale ma helin baan ku yidhi haddii waa yahay tii ilaahay waa goonideede aydan biyo haynin baadna haynin hooyna haynin soo booskii xoolaha inay dadku haddana galaan ma aha maadaama markii hore xoolo lala soo cararay abaar lagala soo cararay oo ay dadkii abaarsadaan biyaha dee lacag baanu ka bixinaa biyo lacagaanu cabnaa biyo lacaga birkadahaasaa biyo laga helaa dee ninkii wax heli karaa dadku wixii isyaqaani way isu cararaan ninkii waayaana kaa wax dhaansaday buu la cabbaa
daaqa hadda aad xoolaha keenteen hayaanka faraha badan ee meesha imaanaya ma is leedahay waa ku filan yahay waa waxa weeye waayo badan baan soo jiray xooluhu waxay ka yimaadeen meesha meel ka xun bay ka yimaadeen abaar bay ka yimaadeen deenaq bay yimaadeen wax kastaba ha ka cuneen aan isaal weyn haddeer uma waa ku filanya muxuu ugu filan waay kuwa kale imanaya kuwa imanaya waa ku liibaanayaan haye xoolihii maxaa iska beddelay waxa iska beddelay dee baktigii waa daayeen haye waa kaa waxa meelahan daadsan hadda maxay yihiin waxaas waa wixii hore ayaamihii hore oo la keenay bay baktiyayeen waxaas haddeer ma baktiyaan waa barwaaqoobeen xoolihii waa kuwii rarkii iyo markii hore caatadii ku baqtay iyo caasadii ayaantii la keenay kuwii iskaba dhacaayey kuwaabaa baktiyey kuwii kale waa liibaaneen magacaaga adigoo ku horumarinayo halkee baad ka soo hayaanteen oo gobolkee baadna ka timaadeen aniga cabdidaari saciid ismaaciil baa la yidhahdaa magacayga magacayga cabdidaari saciid ismaaciil baa la yidhaahdaa waxaan ka soo hayaanay gobolka mudug magaalada kaalkacyo bariga kaalkacyo aan ka soo rirnay iyo galbeedka kaalkacyo labadaba gaalkacyo ma waxaad ka timaadeen dhinaca galmudug mise puntland dhinaca puntland haye halkan ayaad soo gaarteen halkan maxaad ugu timaadeen horta awalan marka u horraysa weriye horta waxaan salaamaynaa madaxweynaha iyo wafdiga uu ballaaran uu hogaaminayo salaan ka bacdi waxana waa xog waran waxana waa salaan horta marka horeysa waxaan kusoo dhaweynaynaa wafdiga iyo idaacadda waa idaacadda daljir idaacadda daljir baan salaamaynaa iyadana waxaanu kusoo dhaweynaynaa wafdigan iyo oo madaxweynuhu hogaaminayo dadkan ballaaran oo soomaaliyeed oo ka yimid shanta soomaaliya ka yimid ama soomaaliya kala barkeedba marka la yidhaahdo ma waxaa la dhihi karaa soomaaliya qaybaheeda kala duwanoo dhan way ka yimaadeen dadka halkan soo hayaan inta aanu aragnay inta gobol ay ka socdaan baan kuu tirinaya hadda oo aan anigu shaahawtu aan arkay halkan markaan xisaaminay waa sideed gobol dadka isugu yimid marka lagu daro degaanka degan marka lagu daro dadkan wuxuu ka yimid gobolka togdheer gobolka gobolka oo somalilan gobolka sanaag ama dhinaca puntland ha haade ama dhinaca somalilan ha haadee waa laga soo dhammaaday gobolka sanaag wax kuma harin gobolka sool boohoodle gobolka nugaal gobolka mudug gobolka galgaduud haa qayb baa ka timid oo joogta cadaadaa timid degmadooyinka kaalkacayay baa timid way yimaadeen intuba gobollada laga soo gaaray intaa kasoo ka timid intaa halkaa isugu yimaadeen ilaahay mahadiis dad dunyadu waxbay hesha naq bay heleen ilaahay nimcadiisa nimca ilaahay bay heleen dad madda joogtoo soomaaliyeedna way soo dhaweysa aad bay noo soo dhaweysa intaa waxaa ka dheer ummadda dadkii gaadiid ma wadan weel ma wadan raashin ma wadan nin walba wuxuu yidhi maxaa kuu gaari kara maxaadse gaarsiin kartaa nin walba saasuu ku soo dhaqaaqay si argagax leh oo waali ku jidho waayo qof nin walba wuxuu haystaa ama saddex meelood su-aashaas dhowr qofoo kaa horraysayna waan weydiiyey soo booskii xoolaha in la gala markaa dadkii iyagoo ay tacbaan noqdaan ay biyihii iyo baadkii waayaan xoolihiina ay wax yaroo caleen helaan ma noqonayso ilaa marka hore dadku waxbay haysteen hoygoodii iyo deegaankooda ayay joogeen xoolihii bay la soo hayaameen iyagii ayaa wax waaye haddana in mar labaad la hayaamo soo ma noqonayso waayana waa dhacaysaa waa dhici kartaa in ilaahay meeshiisa wax ku siiyana waa laga yaabaa waxa weeye marka hadda dadka dhibaatada hadda taagan waa dadka dadkiiba hadda dhibka taagmay waa dadkii macnaha wadanka dadka dhaxal muu la kulmay gaadiid la'aan biyihii way fog yihiin hadda magaalada aan joogno mareer baa la yidhahdaa reeraha aan weyna waxaan ku furnay sagaashan kilomitir magaalada ayada noogu sokaysa sagaashan baan joognaa gaarti ma leh dameer ma leh dee tunna wax loogama qaadi karo oo lagama gaadhsiin karo horta meesha waxaa ka jira dhibka ugu weyn waa oonka biyaha la-aanta dadka xaggiisa xooluhu biyo cabi mayaan hadda gurmada miday soo gaareen niyahow dadka waxbaa qaar soo gaaray adigu meeqa bilood baad halkaa joogtaa waxaan joogaa labaatan iyo adigu dhowr cashaan joogaa casho baan joognahaa anna weli wax maana arag marka loo fiiriyo xoolihii aad dhaqan jirtay ama ari ha ahaado ama geel ha ahaadee intee abaarihii ku haray intees halkaan la timi anugu arigaan waday waxaa ari saddex tira baa dhumay saddex tira ayaa kaa dhuntay ayaa iga dhuntay maxaad halkaan la timi saddex kalaan keena saddex kalaa keena saddexdii kale makuu barwaaqoobay waa fiican yihin inkastoo xanuun oo ku jira marka laga reebo oo xanuun hayo xoolaha xanuun baa ku jira may sidooda xanuun baa ku jira awal abaarta ay qabeen haddana xanuunka weli waa ku jira oo wadda xoola waxaa jira wada xanuunsan oo qaar caloosha laga hayo cabasha macaashu qaar bararas maba aan naarigo saare xoolaad nooma imaanba waftigaan dowladda ka mid tahay hadda waftigaan bal hadda socda oo dowladda mooyaane maanaan arag wax ka horreeyo maanaan arag gurmad badan ayaa jiray dadka iyo taakulooyin fara badan oo culummada iyo shacabka puntland waxay iska soo aruurinayeen si wax loogu qabto dadka soo hayaamay deegaanada kala duwan ka yimid abaaraha ah oo wax loo qabanayay oo qaarkood culummada xataa ay qayb ka yihiin oo biyo dhaamin iyo kormeer waday xataa kormeer malidi kugu yimid
annagu maan arag kormeer qaybo badan oo kale laakiin waa ay tageen qaybo badan oo ay tageen waad maqasha warar waa maqmaqalnay horta umadda halkaa tame ilahay baa wax gaarsiin karo bini aadam wax ma gaarsiin karo kormeer meel yimidna dee dadka qaar inuu la kulmay waa laga yaabaa laakiin dad ay wada gaari karaan iyo degaan ay wada gaari karaan ma waxaa kaloo mucjisa ah oo la yaab le moogtahay in meeshan xikmad baa ku jidha ilaahiye ah ummadda halkaa isaga timid intaa fara leeg ilaahay horta markii u horreysay nasiib ilaahay wuxuu siiyey ummadda reer puntland nasiib gaalana wuxuu siiyey madaxweynaha puntland baa ilaahay u siiyey dadkii uu xukumaya deegaanka waxbaa naxariistaa ilaahay ka fura horta nasiib wuxuu leeyahay de intaa qabtay inuu nasiibkaa ka faa'iidaysto oo dadka iyo ummadda ilaahay halkaas ugu keenay maantay oo magacyada kala duwan lahayd oo sumadda kala duwan lahayd oo maanta isku qabiilka ah oo soomaali ah abtirsiyadoona yahay soo guurto iyo soo joogto soo joogto aan magac kale lahayn aan reeba lahayn fulaan lahayn oo isku mid oo soomaali maanta wada ah meeshaas macnada ku jidha waxaan leenahay horta madaxweynaha nasiib gaar uu yeeshay iyo kii somaliland ka yimid oo awalka la xirxirnaa oo sumadda oo sumadda loo kala yeelay oo maanta ilaahay oodda isaga soo qaaday meesha xigmadda ku jidha iyo nasiibka ilaahay gaarkaas horta horta madaxweynaha waxaanu leenahay haddii barwaaqadan ilaahay dhammaysta weriye horta waxaan leenahay waxaan leenahay nasiibkaas maanta aad gaarka ilaahay kuu siiyey ka faa'iidayso waa qodob qodobka labaad meeshaan roobka baa ka daayey meeshaan laba magac baa ka soo baxay magac wuxuu ahaa nool ayaa loo baxshay xoolihii markay wax ka cunaan waa noolaade magaca labaad xagga amniga iyo nabadgelyada marka la yidhahdo dadkan meesha isugu yihin waxa laga yaaba degaankay ka yimaadeen in dad badan qoryo isku haysteen oo qoloba qolo iska imaanayso ay wax kala qabeen maantana waana isla soo guureen arigana kala soocanaya waana wadadgeyn waa isku xoro nin nin la hadlaya iyo nin ju oranaya nin wax cudur qabaana ma jiro iikaada halkan ku dhameeya taa waxaa loo baxshay magaca labaad walaalayaa loo baxshay walaaleeya haa oo dadka waa ku walaaloobay roobkan iyo abaartii ilahay ku sabab roobkan ilahayna isugu keeno ilahay waa ku walaaleyey marka nasiibkaas gaarkaa oo uu helay madaxweynaha iyo deegaanka bay gaar u helay waa yahay magacaagay ugu celi cabdidaahir saciid ismaaciil baa cabdidaahir adinkoo sidaan isugu duuban inaad soomaaliya wax u qabataan ma laga yaabaa waa taladaan ku jirnaa waan qaar dadkana waa ka wada hadal inta badanna waad wada joogtaane qaarkee waa ka wada hadalnaba war waxaanuna waxaynu ku jirnay waynu ogeyn siyaasiyiintayna kala qoqobaysa waxay ku hadlayeenna waynu ogeyn waxaynu dhegahaynu kugu shubayeen inaan cidna waxaynoo qaban karin ee soomaaliya ona ilaahay waxaynoo qaban karo innaguna dhibaataan isku keeno ma tashannaa oo shacab ahaan ma u tashannaa haddana shacab ahaan u tashanaa diyaaruna adigoo magacaaga ku horumarinaya halkee baad ka timid kana soo hayaanteen adii xoolahaaga bismillah raxmaan magaca waa anigu waa khaliif ismaaciil baa la yidhaahdaa waxaan ka imid gobolka sanaag gaar ahaan degmada xingalool dee gobolkaas ka soo hayaanay in muddo aan jugnay dee waa ka haddo sidaa wey ma adinku ma dhanka somalilan baad ka timaadeen may buntland degmada xingalool wey ha degmada xingalool bal ka waran haddii aad soo hayaanteen adinkii iyo xoolihiinna markaad halkan soo gaarteen iyo intaad dhul soo marteen iyo noloshiinna maxaa iska beddelayay tan xoolaha wallaahi horta noloshaydu dee waa soo haajinay laakiin tan xoolaha dee waxunba iska bedel aa dhihi kartaa moogtahay mundo ilaa aba saddex kilomitr baan ka soo hayaan moogta saddex boqol kilomitr marka horta xooluhu sir bedeleen laakiin dee dadku meesha uu ku yeereen ma garanaysaa maadaama ay soo fogaadeen moogta adeegyadoodii waxa laga yaabaa in xaggaa qofka moogta qaar macmiilku ahaa moogta kastamar ahaa moogtahay laakiin xagga markuu yimi waxyaal badan baa caqadaaba iska jira moogta waddankii dhul waa fog yahayo dee ma garanaysaa waa la socda dhul fog baad ka timaadeen halkan aad timaadeen waa dhowr weliba kun kilomitr iyo ka badan baa la odhan karaa daaqii aad xoolaha aad sheegteen inay heleen cirkiina markaad fiirisaan deeqda eebba waa goonideede ma isleedahay xoolaha waa ku sii nagaan karaanoo barwaaqo way ka heli karaan wallaahi kolley dee waa las dhigi karaa dabcan ayaamo dee haddii layska jooga meel laakiin kale doonaysa u sii hayaantaan marka inta yartoo caleenta halkaa ka dhammaata dee dabcan kolley wixii xoolaha la wataa dee magaranay hadda meesha iyagaa ku hogaamanayaa iyagaa hoggaan ku ah hadda meeshii magaranaysaa